markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xiisaha leh ee caweyska washington caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa noo soo diyaarisay
waxaana barnaamijka caweyska washington ee caawa idinku hayaa war la xaday xilligii la baahin lahaa waa sheeke xiise leh barnaamijkan ayaad caawa ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin hayaa oo barnaamijka marti iigu ah caawa fanaanka xuseen axmed suudaani oo caawa inoo qaadaya heeso isugu jira kuwa soomaali ah carabi iyo kuwo kale waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabe bal dhegaysta ka waran haddii adigoo war ka sugaya idaacad wargeys ama telefishin lagu yidhaahdo dhegaysta naga raalli ahow warkii aan maanta idinkugu tala galnay waa la xaday waa sheeko la yaab leh dhinac kalena xiise leh oo aan caawa idinku haya barnaamijkan caweyska washington waxaa igu weheliya barnaamijka ismaaciil xuseen maxamed farjar oo noo haya wargeys laga xaday warkii uu macaamiishiisa ugu talagalay xilligii uu baahin lahaa ismaaciil soo dhawow caasho waad mahadsanta warka ma la xadaa adduunyada horta waxaan dhicinba male wax aan dhici karin oo adduunyadan jiraa ma jiraan marka in war la xadi karo de maraykankanay ka dhacda haye maalinma la odhan karo horta dhegeystayaasha halkaad nagala socotaan waa idaacad heblaayo maanta wax war iyo wacaala idinma hayno oo wararkii waa la xaday oo wararkii waa la xaday iska raalli ahaada intaan kasoo dhicinayno intaan kasoo dhicin waa tahay bal sheekada wargeyskan ka soo baxa dalkan maraykanka xilligii uu soo bixi lahaa isagii dhan la waayey bal sheekada nooga dhac ismaaciilo cashay magaalo yar oo ku taala gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa wargeys dadku ay aad u akhrisan jireen oo magaalada ahaa ayaa subax keliya meelaha jira lagu rido oo dadku dee halkaasaa laga qaybiya marka lasoo daabaco markii meelihii la geeyey ayaa mar quraaliba la waayey wargeyskii gebi ahaantiiba xaguu aaday yaa qaatay waaba la garan waayey waa la xaday mise waa la wada iibsaday waa la xaday maye waa gartay marka arrinta xiisaha leba waxay ahayd waxaa xilliga la xaday wargeysku wuxuu soo bandhigay oo qoray sheeko yaroo xasaasiya oo ku saabsan taliyaha booliska ee magaalada uu ka soo baxayey wargeyska ee wargeysku kasoo baxayay haye baa gurigiisa xilli ay xafladi ka dhacday dadku iskaga baadhiyayeen sida tusaale ahaan wargeyska the guardian uu sheegayoo kale taliyuu wuu hurday bay uu leeyahay ayaa dadkii baadhiyayey oo qaarkood lala xidhiiday inay ehel la ahaayeen taliyaha ayaa waxay kubsadeen inan yar waa gartay saxaafaddana farafarayn iyo baadhis laga dayn maaye ila waa hawsheediibe iyo waa hawsheediiye hawshii baa wargeyskani baadhitaan ku sameeyey wuu soo qoray waa gartay dee maalintii uu soo qoray ayuunbaa wargeyskii la waayey
waaba ciddii warkeeda la sheegaa waa ka dhacday waaba ciddii warkeeda la sheegaa haye marka ninka la yidhaahdo mike wikis wikins oo bartiisa twitterka kale kusoo qoray ayaa isaguna aada uga xanaaqa wuxuu yidhi warka lama qarin karaye marka habab kale oo social mediahay warka soo dhigeen sheekadii waa gartay si aan sheekada u qarsoomin deedna sheekadii adigu halkaasay ku baahiyeen oo wargeyska ileen lacag baa laga rabay lacag baa gashay dadkii iibsanaya marka si warkaasi loo baahiya waxaa looga dhiga bilaash baraha bulshada aada maadaama dee la xaday nuquladii daabacnaa ha baa la yidhi xaggan warkaasi yaanu seexanin haye marka warkii xaggaasaa lagu soo bandhigay marka waxaa la warka lama xadi karo warka lama xadi karo laakiin laakiin waa la isku dayay in la xado waa la isku dayay laakiin markii ay dhacday ee warkii social media leeyahay haddana waxaa mar kale la soo celiyey wargeysadii ilaan warka inuusan joogsanan baa la arkay Ha, meeshii baa lagu soo riday waa gartay marka booliska gacanta ku haya oo sheekada haatan baadhaya waa waa sheeko cajiiba markaad u fiirsato wargeysyada dalkan ka soo baxaa sidaad sheegtay sidaasaa meel loogu ridaa oo dadku ay kala baxaan oo dad baaba memberska ah oo xubno ka ahoo lacag la baxa bishii oo dhan lacag dhiibta oo meelo u dhow dhow loogu soo ridaa marka dadkii lacagtooda ma loo celiyey Eh, dadka qaarkood eh, ilaan ilaan war la qabaa xiise ma leh wargeysku halkaa faallo badan kamay sii qorin laakiin sida dhaqanka maraykanka uu yahay dadka qaara toos baa loogu geeyaa qaara eh, waxay ka akhristaan meelay ka iibsadaan wargeysyada qaarkoodna waa bilaash maraykanka caashe qaara waxay ku tiirsan yihiin en, eh, taakulo ay siiyaan taas beddelkeedaba ilaa laba kun oo dollar baa isla maalintiiba loo ururiyey oo dadkii xaafaddu iyo deegaanku ay u ururiyeen wargeyskan oy leeyihiin dee si uu mar labaad usoo saaro hawsha ha hawshaha ka harin hawshaa ka hadhin oo- oo- oo dadku waxay ka baqeen haddii maanta la ogaado in war la xadi karo oo la joojin karo micnihii way way soconaysaa Inay markuu soc- markuu hanugu furina waddadaasi labaad dee meel adag buu taabtayoo Ha.
dee markuu meel taabtay bay waxay diidan yihiin in wargeyska saxaafadda xortaa inay kasii shaqayso een, meeshooda yar ama xaafadooda wow waa bulsho aad isugu duuban markaa aad iyo aad aad baa umahadsantaa ismaacil thanks adaa mudan casha
qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaa marti igu ah fanaanka xuseen axmed suudaani oo caawa noogu heesaya heese soomaali ah kuwo carabi ah iyo afaf kale waaya xuseen soo dhowow bal dadka isu sheeg xuseen axmed suudaani waa nin nooceeya xuseen axmed suudaani waa qof ma xuseen axmed suudaani waxa weeye waa fanaaniintii hore waxaan anigan ahay eh, ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii aniga waxaan ku bilaabay heesaha suudaankaan ku bilaabay anigoo maaragtay shan iyo toban jir aan fan ka bilaabo maalin laakiin markaan dambe oon xamar soo galay ayaa maaragtay aan waxaan ka qayb galay horseed oo waaberi oo durdur kooxdii la dhahay iyo waxaa ku dartahay eh, halgan iyo waxaa badan maaragtay aan wax isul soo dhignay waa gartay marka kooxdee rasmiyan ka tirsanayd horseed aan malaynaya waayahay waxaad tiri heesaha suudaantan ku bilaabay maxaa ugu wacan ma bal bal halkaa sharax
waxaa heesaha suudaanta waxaan ku jeclaaday aniga waan xafidi jiray waxaan ku bilaabay heeskii saalim shacriha dahab la dhihi jiray wuxuu ahay saalim shacriha dahab fatadalawa saas camal u ahay saas israaxil baadiya lahaa marka heesaha suudaantaad dhegaysan jirtay iyagaad ka jeclayd heesaha soomaaliga ah labadaba waa jeclaay laakiin heesaha suudaanta aniga aad- aaba ii sahlanaaybo horta Ina- hees waxaa jira oo liiraaha maaragtay oo qaaday muxuu ahay xamed riix waxaa jira oo heeso kale waxaa jira een, maxamed werji oo qaadeed iyo fanaaniin badan heesahoodan haya nucaarif cuyuunak sawaat alcuyuun ورققت المشاعر قلنا معاها كون قلنا وراها كون يهسوا صراحة من البادية أحلى الكلام لغة العيون هذا اللي حاوقوا معان كي عندها لقى هذا فما هذا وراي اسكور مركا ترى جورد أي أبا اسكور مركا عندها هذا كان هذا شا مارت هذا يا عندها سنها إن كان هذا ساسا في علا أبوها في عنا ولا في عيا عندها إن كان هذا أحلى الكلام لغة العيون bal ku dhufo ayadana qadar أنا والعيون ضمان نكون أحلى الكلام لغة العيون أقوى تقلح طول في الفرح تكجر شعور قفل الشجون أما تادلاتها ابتهال تهدي القيال أروع طموح أرجع أقول أقول يا أقل الزول أحلى الكلام لغة العيون waaw heestaasna waa suudaana ismiyaa laxankaabuu ka helay ila- آه، أنا وحن لك آب وسيجا لك استهدين اسلا سلاحة قابو صفا قريبة لذيت الليلة ولا جميلة لذيت الليلة بعد رياه ليالي طويلة حبيبي حبه في الوجدان وضم ضلوعي في الشوق وحنان وفيكم حي في كل مكان يبكي فؤاد الهوى ألوان وذرب الروح بالألحان وعشان وبشرور الدنيا جميلة صفة قريبة لذيت الليلة والله جميل أنا لذيت الليلة بعدي رياه ليالي طويلة ريضك بعدي هوذا الشيء معناته هذا النذر دير ريضة ريضة وحدة هذا النذر دير ساس عملت تبتميتها waayahay waayahay waxaan rabaa marka een, heesaha heesaha carabiga hal carabaa lagu modaa oo maaragtay haddaan dadka haddaan Waxaa- xuseen suudaani la- waxaa waxaa kaloo jira hees maarata oo yemani ah haye aniga sideed luqaan ku heystaa yemani wuxuu ahay hees oo maarata waxaa qaaday ayuub daarish alcabsi la yidhaha waa fanaan yemani oo ugu weyn fanaaniinta waaweyn oo ku jiraan haye لو أبادل فصوكم لهديتم سماءنا وملأتم كؤوسكم من هدانا ومانا بعيدوا بعيدوا من طريقنا jannadii jacaylka nagaale hadda af soomaaliya oo ugu bedelay jannat alxoob xaqana janno waa jannadii ilaahay laakiin ninkan waxuu ku leeyahay jannat alxoob xaqana war jannadii waa jannadii ilaahay laakiin ani waxaan ka dhigay jannadii jacaylkaan ka dhigay innagaale isagana muxuu leeyahay fanaanka heesta leh waxa waa ayuub daar shircabi macnaha wuxuu leeyahay jannat alxoob xaqana uu leeyahay ma janno jannadii ilaahay waa hadda kahor waxaa ku qabsaday nin liraa kashka oo indhahala oo wuxuu yidhi war yaa mish anta ayuubu yidhi yaa saabir sabri ayuubu yidhi u caayay ninkaas markii dambe hees oo wuxuu keena marka inuu ayuub sabray oo maarata uu ku maslaxay ninkii andoolka ahay marka marka heesta maxay dhahaysay jannada hee jannadii jacaylka inagaale macnaha jannatul xub xaqana jannada jacaylka annagaa iska leh
macnaha aniga waxaan ka dhigay jannatul xub waa dhihi waa jannadii jacaylka ka dhigay aniga jannadii jacaylka waaya xuseen waxaan rabaa heesaha carabiga xariifaad ku tahay sida muuqata marka marka ma afka carabigaa taqaano waxaan ognaha waxaan ognahay waxaan ognahay luuqadda carabiga inay tahay luuqadda ugu qanisan inta luuqad bini aadamku isticmaalo qur-aankeenaaba ku qoran maasha allah marka aniga marka hore qur-aankan waa aqaanay waa heesa heesaana waa xafidi jira aniga iskool caribna waa dhigi jiray saasay marka igu sahlnaa jirtay hees waxaa jira oon aad usii jeclaa sina maxamuwardiyaa qaado ilaah u naxariisto u dhintay sabarta wistane kasiiratan manna amani nafsi waguul bukra aljanna يا سهنني يا سمح كل استعجلي عطشت قلبي كل يوم بجمني عدينك الما سامعني دوري قلات كبرت ولدت تسعة عشر سنة عمر السهور عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا الجنات حبنا تجي الأميرة والبس يا قلبي أنا waka cajiib cajiib heesaha afka carabigaad aada u fahmaysaa miya aada iyo aad heesahan soomaaligana maaragtay heesaha heese waa jiraan allah u naxariista oo sameeyey maxamuud maxamuud xasan filfil iyo heesahii waxay u badnaayeen biixi migaas cumar labadubaa dhintay ilaah u naxariistay aamiin maxay kuu sameeyeen labadaas abwaan
wuxuu ahay xubnaheeda sameniyo xayi socodka nolosha xaragada u gaarka xishoodka u dheer bal xasuuso xariifadaadi waxa hortay galaba hore soomakaa sooma kaarxaar mari gacmahaaga xanaf mara xajiimali jirkaaga waa sida xariirta xumaamir xaaway sida xesda-ayo xoolo oomar loo raray ayaan kugu xisaaba ximli jilaqsanay bal xasuuso xariifadaadi waxa hortay galaba hore soom kaama xaalmari xoorulceylnimoodii xareed laga dhaxuumay xalaashii hubneedii xadxadtooda ooga ninkaad xaal la dhigata ilaahay xurmey la yaab waay ya adaa la yaabay anaaba la yaabanayo ya
waayahay marka marka xuseen maxamed waxaa jirta marka dambe aniga aan wadankaan kasoo tega aniga siddeetan iyo lixdii aan kasoo cararay wadanka marka caashe cabdi malaayika aan siddeetan iyo heestaan isla qaadin waa u teg war caashe waxaan dhahay adiga cob dhuumane yaqa heestaa ma ila qaadin heestaa waxaa waa waa hindi iyo soomaali iyo iyo carabi isku jira aan dhahay bal i maqashiyay tiri markaasaan dhahay masnoo haweenkuba markay suuqa joogaan ho kala socod wanaagsane saddexdii ku dhaaftaba safiyaw sida taas orankaad maraysaba sitaan wadayo waan seexan waay addunya jamiila abitu layla abitu layla layaali طawila meri muhabati jawaarahe jawaarahe sadaadahe caasha way la dhacday tiyaatarkaan ka qaadnay laba jeer baa la biisa heestaas iyo saddex waxeed ma aqaanay kabacdi wadanka ya maxaa la yidhi masrixi markaad qaadeen biis biis biis ha lagu soo celiyo saddex mar saddex caasho way xasuusataa la weydiiyayo
waa gartay caashe cabdow xilli hore maraan waraystay toban sano ka hor sidaan qiyaasaayo ooy heestan ka sheekaynaysa waxay tidhi xuseen suudaani baa iila yimid hobollada waa beri kama tirsanayn marka muxuu kuugu xushay markaa aydan waxay ku jawaabtay adigaa cod dhuuban markaasay tii wallahi dadka qaarkood heestaas ma qaadi karan habarteeday ka tahay marka waa jiraan fanaaniin qaada waa jiraan laakiin ma badno ma badno marka adiga adiga inaad xariif ku ahayd xulashada ereyada aad waday qofka codkiisa le miyay ahayd mise fanaaniin kale aad ula tagtaa mar haddaadan waa beri ka tirsanayn
heestaas heeskaas anaa ku faray yare heesta xabad xabadba meel baan ka keenay caasha anaa lu tagay markii waxaa waaye adiga kamankan waan tumaa kiisa armoona waa tumaa organku waan tumaa hadda waa iska duqooba laakiin fanka bili jirkaan isku jiraa magaqaas ugu bixi doono ilaahay ilaahay baa yaqaana heestan erayada erayada soomaali ha ahaadaan laakiin laxanka saaran waa hees caana oo af hindiya baa laxankeeda saaran yahay shaami kibor waaye heese kale xataa ani fiiri waxaan ku heystaa oram aan ku heystaa waxaan ku heystaa soomaali abow waxaan ku heystaa canfar waxaan ku heystaa muxuu ahaye ingiriish waa ku heysaya talyaani haddaad rabto waa ku maqashii karaa maxaa kuu suuro geliyay marka inaad intaasoo luuqadood aad ku heesi karto maxaa kuu fududeeyey waxaa ii fududay waa fanka waxaa niyad loo rabaa fanka lagu sheegaaba niyad waa kamanka hadda qofkii baranayo iska bara maaha hadduu ni qofka niyad u haayo laba bilood oo ku bara karaa laakiin waxaa jira hadda fanaaniin oo waaweyn kamankan aan tugnaa jiro iyo kuwa waaweyn ya sida daa salaad maxamed shardi axmed cali cigaal yaa kamanka waa dhabaan dhabaayaan si ينتفعنا يداود علي مسعد الله ونحرسان جيم شيخ مؤمن صالح قاسم كل هاد وحاوي احمد نور جانجو dadkaas oo dhan waxaa herburaans ku ahaan walkee saddex laxamiista waxay kasoo baxeen buuruburta xamaraa ku dhashay laakiin buuruburtaan aan ku soo barbaaray waayahay dhowaanaad waddankan timid xuseen suudani dalkan Ah.
maraykanka en, go- waxaad joogtaa seattle washington baad joogtaa aad bay saacadaheena u kala fog yihiin marka Sax.
waxaad ka warantaa markaad dalkan timid muddo gaabanna waad joogtaa maxaa kaa yaabay inta dalkan aad joogto maraykanka waxbana igama yaaba waxaa waaye qabow yaraa iska jira mooy wax kaloo hadda yaaba ma arag laakiin waxaan aniga aad iyo aad aan iloobin maarkan maxay ahayd, indonesia markaan joogo aan ku xanuunsaday ilaahay ba cudur xun ay ku dhacay cudurkana ilaahayaa keenay alxamdulilah haddana waa fiicana waa baantay ilaahay inta xanuunsanna ilaahay ha caafiyo inta cudurkaas aan qaba aniga ilaahay ha ku koriyo inta dhimatana allah u naxariisto waxaan aad iyo aad aamiin sii jeclahay aan iloobayna saaxiibkii cabdijanan hiba maxamed himanuura salaad eh, maxamed shardi axmed cali igaal dadkii markaan indonesia ku xanu- ku xanuunsanahay soo fiiriyey saare siyaad saare cumar dhuulle shariif jeeg cabdiqaadir nuuraani cabdi aadan badey waaba abwaan kale waa isagana iyo axmed xasan nin la yidhaahdo nairobi joogo oo keedka heesaha soomaalida oo dhan oo haya axmed heestan ma haysaa horow kaaga soo saaray axmed xasan waa gartay marka marka marka fanaaniintaas waa fanaaniin qaali baad carabka ku dhufatay inta dhoolna ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo inta dhimatana allah ha u naxariisto marka ugu dambayntii Amiin. Ah.
maxaad jeclaan lahayd Ah.
barnaamijkan caweyska washington aad marti ku tahay En, Ah.
waxaan rabaa waxaan rabaa barnaamijkan caweyska washington su-aalaan inta badan dadka barnaamijkan ka qayb gala aan weydiiyo ku saabsan jacaylka maxaad jacaylka Ah.
maxaad jacayl ka aaminsan tahay xusenow wallaahi jaceelka waa soo maray been makuu sheega aniga haye dhinacuu kaa soo maray
islaanta hadda ilmaha eedhasha ma aragtay ah yemanaan isla joognay marka waa isjecleen marka doonay raacda marka soomaaliya ku laabatay haye marka aniga hees baan qaaday heesta markaan qaaday ilaahay markiis way soo laabatay maasha allah tabaaraka allah ilaahay ha ii daayo islaanteeda iyo waxay ii dhashay maasha allah taba afar wiil iyo gabar oo haddaba ila socdaan maasha allah haye heestaan qaadan waxay ahayd inagu midowno muraasayna talado marwo iyo nikeeda maraan xalayar jiifsaday maa weela aan jirin nafta aanu marakacay mulkiyey jacaylkani sida mayga roobo maasha iyo dunido igu soo mirkacaya hadbaa soo mirkacaya ma ogtahay naftaydii maa weela diiday mar keliyo nasiibkay mar keliyo nasiibkay inagoo midowno muraasayna talado margo iyo nikeeda
aad iyo aad aad u mahadsan tahay xuseen axmed suudaan waa ku salaamaya caafimaadka allaha kuu siyaadiyo aamiin aamiin adigii dalka maraykankana waad dhisaysaan waa ku salaamaya
aya walaashii waa mahadsan tahay mahadsan tahay voice americana waa waanu mahadnaa celinaya insha allah guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobaya intaan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo inti gabar suleeqa soomaali joogto inti gabar suleeqa soomaali joogtaan kaa socday safiyoy inti kale saluuge inan yahay sinaantiyo saaqaadka kaaga turankaa tareysaba isha kulusan gaare inay yahay sinaantiyo saanqaadka kaaga surankaad maraysaba isha kuusan gaarin cabdiya jamiila abiitu layla abiitu layla ayaali qawiila
मेरी मुहब्बत जवा रही है जवा रही है सदा रही
meri muhabbatin jawaarahe jawaarahe jawaarahe
आज दुनिया जमीला अभी तो लैला
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg barnaamijka caweyska washington cashe ibraahim aadan ayaa nala soo codsiinaysay